markuu aayaddu kusoo degtiye markaa wax dhacay bay ahaayeenoo wax tegey bay ahaayeen ballaado waxaan leeyahin labada macno waa macnahoodii qaalibkaawan ee macni kaloon xataa dee macnahan imaka yar darfinimadan iyona aanay bal maalan oo kolkol idani litacliil ay u timaado iyo ayaaba jirtee faslun walbaau ba'di tadkhulu way gelaysaa hadalka oo ay tadkhulu fi lkalaami lililsaaqi dhejin iyo ilsaaq bay u sooga ay u gelaysaa iyadoo dee macnaheedu uu yahay ama faa'iidaynaysa ilsaaq ayay hadalkii ku timaaddaa wadaalika ka qowlika qowlkaagii weeyaad odhanaysay marartu bizaydin wa katabtu bilqalami aad odhanaysay wa tadkulu way gelaysaa kalaamkii litabciidi iyadoo tabciid bacdi faa'iidaynaysa tabciid faa'iidaynaysa ama macnaheedu uu yahay macnihii mintii tabciidka keenaysay taa uu la mid yahayna kalaamku way kuba timaadaa ka qowlika masaxtu biraasi halkana ba'dii buu sheekhu in yaroo kooban inooga sheegayaa laba macnaanuu inoo sheegay macnaha hore wuxuu idhi waxay keenaysaa waana macaanideeda kuwa uga badan ee ugu mashhuursan ee waa ilsaaq bay keenaysaa ilsaaqna waxaa lagu magacaabaa uun ama ilsaaq yahay dee waa dhejin uune waa itisaalu shayin bishay uun waa shay shay la xidhiidhaya taas baa ilsaaq uu yahay taas oo bal markaa wuxuu noqonayaana ilsaaqan ay keenaysaa dee ficilkan kolley ay gelayso ficilkan dee iyadii la socdaba ay gelayso oo dee lagu dhejinayo lala xidhiidhinayo oo isagii la baashiraya ama mulaabasaynaya wixii mafcuulka ahaayee la samaynayey oo waa tacliiqu shay bishay watisaalu bih maalan cibaaradan ah marartu bizaydin oo kale iyo bal maalan xataa masaxtu biraasidan biraasida soo socotana barhkood macnaheeda ilsaaq bay kaba dhigan siday noo soo socoteen waxaa weeyaan maritaankii uu sheegaya ama maritaankiisii oo ficilkaas baa wuxuu dhacay uun kolay ilsaaq xaqiiqiyana kanimo noqonaysee meel dee ku dhow ku dhegsan ruuxan dee laba maray ee zaydba ah oo waxay yidhahaan ilsaaqay laba ka dhigaan mid xaqiiqiyo sida maalan hadduu yidha amsaktu bizaydin oo kale sayd baan qabtay marka uu ama shay jirhkiisii ka mida gacanta uu saaro ama uu qabto ama baradiisii ama gacantiisii aduu wax joojinayaba in uu qabto taasi waa ilsaaq xaqiiqiya ayay noqonaysaa midna waa majaaziyo waa kan aan ahayno marartu bizaydinoo macnaa alsaqtu muruurii bimakaanin yaqrubu min zayd weeye waxaan muruurkaygiiyo maritaankaygii dee la xidhiidhiyey kuba dhejiyey meel ku dhow halkaa ruuxan kuba dhow bal taas baa macnaheedu iyo waana kolley macnaheeda macaanideeda kuwa u badan dee ilaa tobaneeye in ka badanoo macnahay leeyahay ay u timaadaayoy gaadhsiiyaane miaal buu taa ka dhigay katabtu biqalami isagu sheekhu ba'danna wuxuu ka dhigayaa inay lililsaaq tahay laakiin qolooyinka kale ba'danna waxay kaba dhigaan oy macaanida ba'dana ku soo daraan inay lilisticaana tahay oo ba'du hadday ficilka aaladdii lagu fulinayey ama lagu qabanayey ba'du ay ku sugan tahay ba'daa waxay dhaahaanba waa lilisticaana maala katabtu bilqalam oo kale qadactu bisikiin iyo wixii la mid ahaa ama dee waxa weeyaan shaqaqtu bilminshaar aaladii ficilka ama wixii dee waxaan lagu samaynaya aaladii ficilkii haddii bal maalan ba'dan ku sugan wixii waxaan lagu fulinaye lagulaba imanayey wixii ku sugan ba'dan gasho waxay ka dhigaan inay tahay macnaheedu waa listaan waa wixii loo adeegsaday loo kaalmaystay waxaan samayntiisa macnahaasay tilmaamaysaayo ba'dan halkan waxay yidhaahaanba dee inay ba'dani kol hadday aaladii ficilka ay gashay macnaheeda ay keenaysaa waa isticaanay keenaysaa bal taasay dhahan wa tadkhulu litabciid tabciid bay u gelaysaa xaggan tabciidku macnuhu waxay faa'iidaynaysaa mintii tabciidiyad ahayd wixii ay noo faa'iidaynaysay oo kale ay noo faa'iidaynaysaa nuxaadana qaabkood se asmaci iyo dee luqawiyiinta farisi iyo ibnu malik oo dee imaamkii macruufkaa iyo macnaha inay tabciid keenaysa way sugeen waxaanay barhkood yidhaahaanba madhabta kuufiyiintaay taasi tahay waxyaalaha ay dee miaal ahaan u soo qaateenna waxaa kaa mida ilaahay qowlkiisii caynan yashrabu biha cibaadullaahi bihaadaas bay leeyihiin waa dee minta tabciid weeye oo waxay la mid tahay uuna caynan yashrabu minha cibaadullahi iyadoo la yidhi taasoo ba'du halkaa tabciid bay faa'iidaynaysaa kollay qolooyin iyagu taa diida oo inkira oo halkana lilirsaaq kaba dhiga taasna adugu me waxaan leeyahay meelahan dee mihaalkan uu inoo soo wadoo kalena way jirtaayoon macnaha tabciidka sugin dee markaa macnaha tabciidka sugan oo dee nuxaadiya kaba mida taasna way jiraane laakiin bal macnahan aymadii luqada iyo nuxaadda bacdigood baa sugay bacdina way diidan yihiin oo way inkirsan yihiin waxyaalihii miaal ahaan loo soo qaatayna waxaa ka mida ee aayadda aan bal maalan qayb ka mida aqriyey baa kaba mid ah markaa sheekh wuxuu ihi ka qawlika masaxtu bira'si oo wuxuu leeyahay halkan qolooyinkii tabciidkaa sugee dee asxaabta shaaficiyiya ay kaba mid ahaayeen dee waana taa a'immadii luqadiiyo nuxaadda barhkood sugay ay jiraane ba'dani halkan tabciid bay faa'iidaynaysaa taas bay ugu tegeen masxigu wuxuu ku dhacayaa uun ama ruuxu masxigii la faray uu ku gudanayaa wixii dee masxi lagu magacaabayo o dhan wixii magacaa masxi ku dhacayo o dhan hadduu madaxii wax yaroo ka mida masaxo madaxii waa masaxo ba'dana tabciid bay keenaysay qadarna meeshii dee mucayan oo la dabdiyeyna markaasoo ama halkan aan ku xambaarnaana ma jirto marka aqalu maa yaqacu calayhi اlismu ayaa masxigu kuba xasilaya taas bay yidhaaheen walow dee kolley halkan a'immada kale qowlkoodu taa aanu ahayn oo qolooyinka kale ba'dan lililsaaq ay kaba dhigayaan saa daraaddeed xanaabilo iyo bal maalan maalikiya iyo ay doortaan baluqawiina ay inkirsan yihiin ba'du inay la tabciid timaado ay doortaan in halkan madaxoo dhan la wada masaxayo bal dee xanafiyaduna iyagoo leh ba'du waa lililsaaq arrintuna waa bal maalan aaladii ama waxa weeyaan oo maxalkii wixii dee waxaan la usxiga lagulaba imanayay oo meeshii dee maxalkii mamsuuxa lagu dhejiye uun la saaro uun bal ay yidhaaheen ba markaa wixii dee intaasi iyaguna taasay kaba dhigeenoo waa kun kolkol qadra ra'si mee rubci iyo waxyaalahay ku taxdiidiyaan ee bal muhimku macnahani tan weeye oo wamsaxuu markaa biru'uusikum taas qur'aanka kuba sugan sanbay tabciid bay ka dhigeen hadda ishkaalka jiree kalena waxa weeye waxaa kaloo qur'aanka inoogu suganoo bal suurad kula sugan wamsaxuu biwujuuhikum wejiyadiinna masaxa tayamumkii markay noqoto halkan ba'da litabciid kamay dhigin wejigoo dhan baa la wada masaxayaa bay yidhaaheen kollay farqiga barhkood ay muujiyeenna masxigan wejigu wuxuu bedel ka yahay bay yidhaheen weysadii weysadina waa la wada maydhi jiray wejiga oo walow taasna dee arrintu ay imanayso acdaadiba ma dhammo waxa la yidhaaho beddelku xukumkii wixii uu beddelka ka buu wada leeyahay halkan way adkaanaysaa ama wax lagu kal sii kala farqiyo uun labada arrimood he wamsaxuu biwujuuhikumna may odhan waxa weeyaan tabciid bay keenaysaa oo taasoo waxay de wamsaxuu biru'uusikumna waxay kuba tegeen markaa qolooyinkaasi inay tabciid keenayse bal laakiin macnahani waa macno luqawiinta barkood ay sugaan waqaala asxaabu abi xaniifata waxay idhaaheen laa tadkhulu litabciidi kalaamka uma soo gelayso tabciid iyadoo keenaysa wa haadaa hayru saxiixin qowlkaasna saxiix ma aha liannahum ajmacuu waxay ku ijmaaceen cala alfarqi farqin bayna qowlihi ruuxa qaa'ilkaa qowlkiisii uu odhanayay la kala qaado oo la kala farqiyo xaggii macnaha akhadtu qamiisahu iyo wa bayna qowlihi qowlkiisii uu odhanayay akhadtu biqamiisihi oo hadduu yidhaha akhadtu qamiisahu iyo akhadtu biqamiisihi in farqi u dhexeeyo oonay bal markaa wax wada keenahayn madluulkoodu aanu mid ahayn bay ku ijmaaceen oo say waxa u dhexeeyaanoo waa kanoo facaqaluu waxay fahmeen min alawali hadalka hore akhadtu qamiisahu akhda jamiici dhammaan qamiiskiisii baan qaatay dhammaan in la wada qaado taas wa min athaanii wacaqaluu waxay ka fahmeen min athaanii cibaarada dambe ee ba'du ay ku sugan tahay qamiiska waxay iyada ka fahmeen akhda bacdihi maaha dhammaantiiye akhada qamiisahu ama akhadtu qamiisahu hadday keenaysay dhammaanba qamiiskii in la wada qaaday tan wax ka mida un in la qaaday ama la qabtay taas bay kaba fahmeenba fadalla markaa wuxuu tilmaamayaa macnaa dalladna waa ijmaacuhum cala alfarqi bayna alcibaarateen weeye farqigaa labada madluul ee ama labada cibaare madluulkooda u dhaxeeya itifaaqa ay isku waafaqsan yihiin wuxuu markaa ina tusayaa alamaa qulnaahu waxa aan nidhi oo ah in macaanideeda uu ka mid yahay tabciid ayuu ina tusayo fadalla markaa waa tafriqadoodaas ama itifaaqooda ay labada cibaaro madluulkoodu inuu kala duwan yahay ay isku waafaqeen oo midna uu dhammaan wixii wada keenayo midna uu qayb keenayo taa ay isku waafaqeen wuxuu ina tusayaa uu daliil u yahay calaa maa qulnaahu waxaan sheegnay oo ah inay tabciid u imanaysa ama macaanideeda tabciid ka mid yahay bal aduu kale waa masaa'il ee baabkeenna ama fanigeenna kaba baxsane iska dhaafa faslun wallaamu laamti taqtadii waxay keenaysaa tamliika milkisiin wax la milkisiiyo ama dee waxa weeye labadan daatay dhexdooda gashay waxaan tan ay laba socotay gelaysaa ama dee taasi uu waxa ka horeeya ee daatada kale ah ay iyadu u dhaxayso milkeeyo taas bay keenaysaa wa qaala bacdu asxaabi abi xaniifata abi xaniifa asxaabtiisa bacdigoodu waxay idhaaheen taqtadi اlikhtisaasa khaasnimo waxani isagu u gaar yahay waxan ayuunbay keenaysaa duunalmilki milkiisa ma keenayso wahada hayru صaxiixin bal adigu tanna waa laamtii macaanii badan bay u timaadaayoo toban ka siyaadsan barhkood say gaadhsiiyaan macaanida waxaa kaa mida ay sheegaan inay tahay lilmilki milki ay tahay waxaa kaloo dee iyada aan ka dheerayn oo kollay milkiguna qayb ka mida noqonaya milkigaa ka khaasan ka kale waa ka acamsanaanayaane macnahan kale ee isna shahiirka oo laamtu inay keenaysa ikhtisaas ah waxaa kaloo ikhtisaaska aad ugu dhow oo laba miday sheegaan oo barhkood midee la yidhaah waaba laga midkoodba ama ikhtisaaska laga kaaftoomi karaa kale macnahan ay yidhaahaan waa lilistixqaaq oo kale barhkood baa halkan ikhtisaaska ama istixqaaqa ee aan leenahay isagu aad uguba dhow yahay shibhal milki kaba cabira waana macaani ay yidhaahaan kollay milkiguna waxay inta badan yidhaahaan ama uu yahayba marka laba dee daato dhexdood ay gelayso labadaa daato ay dhexdooda gashay tan iyada la socota ama ku sugan ee iyadu ay gashay dee iyadu ay jaraysaana wax dee wax milkiyi kara uu yahay ama waxa ka horeeya uu milkeeyo taasoo kale ayay markaas noqotaa dee milkigu haddii la yidhaha almaalu lizaydin saaciba ama addaaru lizaydin suu inoo soo wado labadii daato waa addaar iyo zayd oo kale zayd baana madkhuulkeedii ah waana waxaan dee wax milkiya oo dee daartii isagii baaba leh baa la leeyahay taas waa macnahan milkigay u timaadaa haddii bal maalan macno iyo daato uu yahay ama laba daato dhexdoodba ay gashee daatadan dambe waxa weeyaan aanay waxaw dee wax milkiya ama waxaan aanu milkisnayn oo kale taas waa macnahan ay odhanayaan ikhtisaas oo haddii la yidhaha aljannatu lilmu'miniina jannadu mu'miniintii bay u sugnaatay dee ilaah baa siiyey abaalkoodii kaba dhigay iyagay khaas ku tahay weeyey u gooni tahay oo cid la wadaagsanaysa jannadii ma jirto dee iyaguna maaha dee kuwa milkeeya laakiin waa waxaa rabbi siiyey ee dee iyagii ay ku raaxaysanayaane iyagii laguba khaas yeelay oo kale bal maalan haddii la yidhaha asarju lilfaras oo kale kooruhu wuxuu u sugnaaday faraskan ama albaabu lilmasjidi oo kale iyaduna waa macnaa waa wax isaga u gooniya u khaasa waa wixii u gaarka ahaabaa macnuu noqonaya waa taa ikhtisaaska ay faa'iidaynayso bal markaa waxaan leenahay milkiguna waa jiraayo macaanideedu kaba mid yahay macnahan ikhtisaasay barhkood yidhaaheen macaanidan oo dhan istixqaaq haddii la yidhaha iyo milki haddii la yidhahba waa ka waasacsan yihiin waa macno jiroo kolley macaanideedunbay labaduba kaba mid yihiino dee waxay kala gelayso ayuunbaa kala duwan ama cibaaraday ku sugantahe marna milki lagu xambaarayo marna ikhtisaas ama waxa weeyaan istixqaaq iyo lagu xambaarayo ayuunbaa dee farqi u yar dhaxaynaya wahada hayru صaxiixin oo ujeeddadu wuxuu tan uu radeeyaa macnahan ikhtisaasna way leedahay milkina way leedaho taa lama diidayo lama inkarsano ee iyadu inay yidhaahaan me macnaheedu waa ikhtisaasun ee milki macaanideeda ka mid ma aha tii buu leeyahay qowl صaxiixa ma aho liannahu laa khilaafa khilaaf kuma sugnaa annahu low qaala hadduu yidhaaho haadihi daaru lizaydin daartani zaad bay u sugnaatay iqtadaa wuxuu keenayaa hadalkaasi annahaa milkuhu inuu wuxuu leeyahay ay tahay fadalla markaa taasi wuxuu ina tusayaa calaa anna daalika daalikadu waa milkigii u celiya oo milkigan waa madkuurkaasoo milkigii i muqtadaahu ay muqtada laami weeye laamku wuxuu keenayey ama macaanidii uu keensanayey inuu milkigu kaba mid yahay ayay taasi ina tusaysaa oo dee iyadoo ml meeshii milki jiro ay macnahaasna faa'iidaynaysa waa waxaan helayno oo loola isticmaalay weeye walow macnaha kalena dee macno dee uu jiro uu yahay ama dee ay macaanideeda uu ka mid yahay وتدخل way gelaysaa كلاaمkii أيضا للتacليل cilayn bay u timaadaa waa laamtii laamu تacليل kaqowلihi عaزa وaجل لأnlا يkuنa للناaسi عalى اللahi xujة baعda الرسuل waa laam taas kuma sugan cibaarada ama aيadda inteedaa hore halkaa dee kelimada u horaysa oo dee rusushii looba soo dirayay waa si dadku waxay ku cudurdaaran lahaayeen ay xujaysan lahaayeen meesha ay uga baxdo wax macdiro ay ku cudurdaartaan oo dee aqbalka ay xaqii ma aqbal la'aanta ay xaqii aqbal waayeen kaga cudurdaartaan iyo waxyaalahaasi aanu u dhicinba oo cudurdaarkoodii lo meesha loogaba saaro bal haddaba laamtani waa litacliil oo si aanay xujo iyo macdiro aanay loo helinbaba dee caqligoodii iyo garashadoodii iyo aayaadkaa kala kownigae manduurkaa laguma dayna rusushii baa loo soo diro o ilaahay uba soo dira wey وتدkل waana gelaysaa كaلاaمkii للcاaqibaةi والصayruura waa caaqibo waa wixii ma'aalka iyo cidhibta marka dambe xaalku kuba dambaynaya sayruuray كalaamkii uba timaada kaqowlihi تaعaaلى فالتaqadahu آl فircawna لiykuuna lahm عadوa وxaزana waa laamtan liyakuuna kuba sugan laamtan waa laam ulcaaqiba yidhaaheen oo dee markii hore qaadashadii ay ilmaha qaadeen ama muuse ay baddii ka soo saareen may ahayn cadow idinka idiin noqdataa umay qaadin ee inay korsadaan oo ay ku intifaacaan oo amba anfaco walad ay kaba dhigtaan ayay u qaadeenba arrinkani laakiin markii dambe muxuu noqday uun dee isagii risaaladii loo soo dhiibay iyagiina ay diideen ee halkaa halaag uu ugaba yimi iyo ciqaabe ugaba timi inuu cadow ma'aalkii baa noqday imaamkan shahirkee cisudiin ibnu cabdisalaam baa wuxuu idhahaa waxaa kala saaraya ama lagu kala farqiyo laamtan laamu sayruura la yidhaaho ama laamtan laamulcaaqiba sida tan liyakuuna lahum caduwan inooguba sugan iyo laamtan laamu tacliil wuxuu leeyahay laamtan laamu tacliil waxay soo gelaysaa ama ay u timaadaa ee wax faacilka waa ciddan waxaan laba imanaysee samaynaysa faacilka ficilkan qarad iyo ujeeddo uu leeyahay ahayd isagaa ujeedo oo doonaya waxaan uu laba imanayay ta labaadna noqonayana wax ka ratimayo ka dhalanayana ficilkeeg markaa faacilka qaradkiisna waa jira waxan uu isagu u jeeday oo waxan uu ficilkii ulaba yimi ee waxanna ficilkii waa wixii ka ratimaye kaba dhalanayay ama laamu sayruura markay noqoto taratubkii waa jira oo imika ficilkii wixii natiijadiisa inay ka dhalanaysay waxani waa yahay laakiin maxaan jirin qaradkii faacilka faacilku inuu waxaan u jeeday inuu waxaan waxani kaba ratimo uu u jeeday baan jirine laakiin taratubkii natiijo ay waxani ficilkii u noqotay kaba dhalatay ayuun baaba jira taasoo bal maalan marka la yidhaaho liyakuuna lahum caduwan waxazanan macnaa dee arrinkii wuxuu ku dambeeyey un weeyey oo dee qaadashadoodii iyo wixoodii ka ratimay uun waa arrintana kaba ratimatay laakiin qaradkooda iyo ujeeddadooda taas may ahayn ama iyada haddii bal maalan dee laamihii kale laamtan tacliil meelahay gelaysay faacilku ficilkii wuxuu la imanayaa waxan inuu dee bal maalan waxan inuu qaradkan ulaba yimi qaradkaas qaradkaasi isaguu jiray iyo ujeeddadaasi natiijadii iyo taratubkii tanba kuma sugnaydna way kuma sugantao bal waa inta imaamkaasi cizudiin ibnu cabdisalaam uu yidhaah waxa labadan laam bay uba dhaxaysaaye laakiin waa laba macnoo dee laamta macaani ay uba timaado faslun wacala liliijaabi calaa waxay u sugnaatay liijaab kolley macanideedii badnayd intanunbuu kaba soo qaatay waa macnihii isticlaha oo dee ruuxa waxaan ku waajibayaa oo waxaa kor maalan macnahan isticlu uu kuba sugan yahay oo iijaab baa macaanideedii kaba mida ka qowlihi lifulaanin calaya kada wa kada hebel waxaa korkayga ugu sugnaaday waxayo waxaa macnaahu waajibun calaya faslun wa fii ay wa min dalika waxaa ka mida fii oo lidarfi darfi u sugnaato iyo dee macaanideedii waxaa ka mida inay u timaado darfiye iyadoo ah intana hadalku kuma koobno un taquulu waxaad odhanaysaa calaya tamrun fii jiraabin waxaa korkayga ah layguba leeyahay oo kale oo taas tamar ku sugan dee jiraab kuma sugan jiraabkuna waa macruufe macnaahu waxaa macnihiisu yahay ana daalika waa madkuurkaasoo ah jiraabkaasi maxalun maxal buu u yahay iyo weel lahu tamarkiibuu maxal u yahay oo waa macnahan darfiyadan ay faa'iidaynayso ama macanideeda dee kuwa ugu mashhuursan kaba mid ah faslun wamataa aywa min dalika waxaa kaba mid ah mataa ayaa kaba mid ah asmaadii dee iyaguna macaanida kala duwan yeelanaysay ama meelahan imanaysay darfu zamanin wahya iyaduna darfu zamanin darfu zamaan weeye oo taquulu waxaad odhanaysaa mataa ra'aytahu goormaad aragtay kolley ra'aytuhu baa ii taalla dee waana istifaam iyo khidaab suu kuma toosna waa suurtagal mataa ra'aytuhu in ruuxu odhan karo laakiin dee waa iyadoo istifaamka ama waxaan meesha jira uu yahay lilinkaar yahay oo goormaan arkay waxaas maan arag macnuu yahay laakiin marka kale ee istifaamku xaaladiisii kale goormaad aragtay taas oo kale oo macnaha ujeeddadu macnaha waxay keenaysaa uun imaka dee waa zaman baa kuba sugan oo waa taas walow dee zamankeediina saan soo marray cumuum uu leeyahay oo alfaaddii cumuumka laynoogu soo tiriyey faslun wa ayna ay wa min dalika ayna darfu makaanin oo dee ayna ayaa ka mida kuwa uu ka soo cabiray dee taqliibha ku sugnaadee xuruufu ulmacaani ayaa kaba mida dee inay xuruuf waxanimo wada ahaa uu kaba soo cabiray barhkoodna adawaat ulmacaani ay kaba cabiraan ee macaanida kala duwan luqadii kuba yeesha nusuustiina kuba imanaya ayna oo iyaduna ay tahay hadday mataa darfu zamaan ay tahay darfu makaan ay tahay taquulu iyadna alfaadii cumuumkaynu hore u soo aragnay way ku jirtaa taquulu ayna kunta xaggeed kuba sugnayd waa makaankaad ku sugnaydba xaggee buu ahaa faslun waxataa wa min dalika xataa oo lilgaayati liintihaa'i ilgaaya waa sii aynu ilaada ku soo marray iyadna u sugnaatay gaayo dhammaadkeed iyo gaayo dee halkii ay ku go'aysay kuba joogsanaysay taas inay faa'iidayso ka qowlihi tacaala xataa madlaci alfajri oo dee salaamtaas iyo nabadgelyada habeenkaasi yahay baa wuu soconaya ilaa waagu uu kaba beryayo waa wax soconaya habeenkii oo dhan waa ku dhan yahayba salaamkaasi bal taasi waa macnin wa tadkhulu lilcaطf bal cadafku aynoo dambeeyo imika saddex arrimood buu sheegay waana saddexdii macne ugu waaw ama dee ay kuba imanaysay halkan saddexda iyada waa dhammeeyeyba oo macnaa dee waa tan khaafiday noqotaa wax jarto oo ilaadiina dee macaani ay kuba kulmaan ama waxay ka dhexeeye waxay ku kala duwan yihiinba ay jiraan oo dee ilaada mee oo kale ah taasi waa tan uu lilgaaya inoo yidhi caadifana way noqotaa oo iyadu dee xataadii bal dee markaas caadifana way noqotaa xaraf cadfi bay noqonoo wowdii la mida wowdii dee mudlaquljamci iyo tashriig keenaysay tii xaggaa kulaba mid ah tartiib iyo taraakhi iyo ama tacqiib iyo waxyaalaha macaanideeda markaa ma noqonayaane waxay keenaysaa uun dee mudlaquljamcigaa wowu keenaye laakiin waxay ku kala duwan yihiine iyada waxaa dee shardigeediyo isagaaba inoo sheegi doona ibtidaa'iyana way noqotaa dee iyada kalaamka dabadeed la bilowdo taasoo dee jumla ay ka dambaynayso dabadeed ay imanayso jumladaaska ah dee jumlo hadalkii imikaba uu kuba bilaabmayo oo taa faa'iidaynaysa uun way bal haddaba markan ay gaayada tahay ama waa marka ay khaafidada tahay e dee waa tanoo waxbay jaraysaa aayaddan uu inoo soo dhigtay baa kaba mida shalayna waa tan layndhi bal ilaada waxay nooguba imanayaa malaa dee waxyaalaha ugu ahamsan kolley furuuq bay u dhaxaysiiyaan ilaada iyo xataada oo dee waxyaalaha aad u shahirkii uu kaga mid yahay ilaadu hadday ismi daahir iyo damiirba ay jarto ay gasho tani daahirun bay gashaaye wax kale ma gasho haddii hadallada qaarkood lagu arkay iyadoo damiir la socdona kolley waa wax naadira uun ama shuduud lagu tirinayo ee wax daahira ama ismi daahirun bay gashaa taasi waa mid ee laakiin arrinta ugu ahamsani waxa weeyaan xataana waa lilgaaya ama liintihaa'i ilgaaya ilaana waa liintihaa'i ilgaaya taas ayay horta labaduba taa way wadaagsadeen ee laakiin bal ilaadii aan soo maray xagga gaayada markay noqoto iyo intiheeda la sheegay ama dee waxa weeyaan taas ama makaan ha noqotee ama zaman haba noqotee kol dee qariina la socota hadalkii laga fahmayo ama inuu laba socoto keenaya waxaan iyada ka dambeeyaa inuu ku jiro wixii iyada kaba horeeyey oo xukumkani uu gaadhsiisan yahay dee waa iyada waxa ka dambeeyana taasi way jirtaayo markaa qariinada waa lagu camal falaya kolna waxaa jirtaba dee qariino inoo caddaynaysa ina tusaysa inaan waxa iyada ka dambeeyaa ku jirin wixii ka horreeyey uma atimu siyaama ila leyli oo kale habeenku maxal soom ma aha soomkii wuxuu ku dhammaanayaa maalintii habeenkanna waa ka baxsan yahayba dee waxa weeyaan soomkii waa kaba baxsan yahay taasna waa iyadana tii baa la raacaya laakiin waxaa jirto dee iskaba badan oo siyaaqi ah markaa hadalkii kuba badan iyadoo ilaadu timaada wax qariino oo inoo caddaynaya inay waxa ka dambeeya iyada ku jiro ama uu ka baxsan yahay labada midna aanu jirin taasoo kale ayaa walow khilaaf jiro waxay ka dhigaan oy saxiix yeelaan macnaha ilaada u badan inaan iyada waxa ka dambeeya la xukum noqonayn waxa ka horeeyo oo ujeeddadu muqayihii iyada waxa ka dambeeya aanu soo gelayn xaaladaas ilaada kol haddii aanay qariina jirin xataa aduna sidii way kula timaadaa oo kale waxaa imanaysa qariino inoo caddaynayso tilmaamayso faa'iidaynaysa waxa iyada ka dambeeya inuu raacsan yaho wixii ka horreeyuu la mid yahay kolna waxay imanaysaa oo ay timaadaa qariino iyadoy jirto ama wax caddaynayo ina tusayo waxa ka dambeeya inuu dee ka baxsan yahay labada xaalood mid kasta qari wixii dee qariinadu keenaysay ama dalaaladu ay keenaysaa lagu camal falaya laakiin marka ay timaado iyadoonay wax la socdaa jir ama qariino ina tusaysa wixii xukumkaa in jirin aanu jirin ayaa iyada taa cagsigeed bay saxiix yeelaanoo labada baabtaasa u kala qaaliba oo ilaana baabka waxa u haaliba oy dee markaa aan qariina jirin ay inta badan ama lagu xambaaraya ama ay saxiix yeelaan inaan waxa iyada ka dambeeya gelayn wixii ka horreeyey ama iyada xataada waxa haalib ah oo u badan waa intay ku kala farqiyaan oo iyada baabkeeda u badan in xataada waxaan madkuulkeedii ee iyada gale kaba dambeeya uu la mid yahay un wixii ka horreeyey taasba weeye dee kollayna waxaa kalooy ku kala duwan yihiinba ilaadu waxa weeya kolley wixii ay jelaysay de ay waxaa dee ismiga daahir iyo damiirba waata jelaysa wax gaaroo kale ayba shardi ugaba dhigeen ma jirte laakiin xataadoo kale markay saasoo kale jaaro noqoto inta badan wax ajzaa leh ama dee cumuum leh markay gasho waxay jirtaa un wixa juska ugu dambeeya waxaas oo shayga ugu dambeeya ama juska ugu dambeeya wax la xidhiidhsan oo maalan san oo kale xataa madlac ilfajri xataa dee habeenka juskiisii ugu dambeeyey waa ka baxsan yahay laakiin waa la kulansan yahay oo kale taas bay noqon haddii la yidhaha kaltusama karta xataa ra'sihaana dee ra'sigeedu waa iyada juskii ugu dambeeyey baabu noqonaya waa wixii lagaba cunay ama ilaada iyada taa lamaba eego oo bal maalan ilaadii waxaa la odhan karaa xafidtu lqur'aana ilaa uluthi laakiin waxay leeyihin xataada lama odhanayo xafidtu lqur'aana xataa uluthi in la yidhaha xataa aakhirihi mooyaane waayo iyadu waa waxa ajzaada le juska ugu dambeeyay gelaysaa kaasun bay jirtaaye laakiin taa kale oo dhexda ah adigu ma gelayso bal waa umuurana ay ku kala farqiyaan ee bal taa in arrinta ugu ahamsana xagga marka la eega dee kolkol bay axkaam iyo nusuustii lagaba faa'iidaysanayay haddaanay qariina jirin wuxuun inoo caddaysaa waxa lagu xambaarayaa waxaan madkuulkeedii inuu la xukumiyo waxa ka horeeya oo macnaa waxa ka dambeeya wixii ka horreeyuu gelaya xataa ilaa se taa laguma xambaaraya labada baabtaasaa u kala haaliba taas baana macnahooda dee bal maalan markaanay qariina jirin inta badan ay horraysiyaan uu noqonaya watadkhulu lilcadfi kalwaaw waxaasay gelaysaa iyadoo kalaamkii usoo gelaysaa iyadoo caadifo ah sida wowda oo kale oo limutlaq ljamci u sugnaatay laakiin wuxuuhi ilaa anahu shaaniye laa yucdafu lama cadfayo bihi waa lafdigan xataa lafdi ahaan aan ugu celino oo dee bal maalan lafdigaas sharaxiisa waxaa kuba sugnaa halkan bedelkeeda laa yucdafu bixataa isagoo dee lafdigiiba muujiyey oon damiir kaba dhigan xataa wax looguma cadfo ilaa calaa wajhi tacdiimi weynayn wejgeed mooye aw taxqiir yarayn barhkood baa yidhaha wax ziyaada ay ku sugan tahay ama nuqsaani ku sugan tahay ayuunba ah waxa iyada wax loogu cadfaa marka ay wow oo kale ay tahay taas waa in ama ziyaada wax macnihii kuba sugan yahay ama macno nuqsaaneed waa ama tacdiim ku sugan yahay sidan uu kaba cabiray ama taxqiir wa taquul fi tacdiim waxaad odhanaysaa jaaءani الnaasu dadkii baa ii yimi xatى suldaanu dee waa tacdiim imika waa macnaa ziyaado dadnimadii intii dee khasaaistii dadka kale lahaayeen waa ka sareeya waxbuu dheeriyo dee suldaannimadan buu dheeriyey xataa suldaankii baa yimi iskaba daa cid kale suldaankiina waa ii yimi wataqulu fi taxqiiri taxqiirka waxaad odhana ma macnaha nuqsaanta ay kuma sugan tahay kallamanii kulu axadin ruux kastaaba waa ila hadlay xatى alcabiidu iskaba daa cid kale e dee dadkii ugu liitayna waa kuwaasoo igamay aamusina way la hadleen bal markaa waa macno ama nuqsaani ku sugan tahay ama ziyaada ama tacdiim ama taxqiir taas baa cadafkeedu noqdaa iyadu oo waa bal waxyaalaha dee ay xataadu ay laba imanaysa marka iyadii wax lagu cadfayo wa tadkhulu way gelaysaayoo hadalkii liyubtada'a si loo bilowdo alkalaamu hadalkii loo bilowdo bacdahu waa bacda hada lafti oo bacda xataa un waa xataa dabadeed loo bilowdo sharaxiisoo kale waxaa cibaaradu ayd watadkhulu ibtidaaan likalaamin bacdaha oo iyadoo dee laftigii uu inoo damiirkii uu laamaya uu ta'niisiyay bal maalan iyadoo la bilaabanaya hadal iyada ka dambeeyo ujeeddadu dhawaataa xarfi ibtida ayay noqon marka caynkaasoo kale hadday dee ficil mudaaric ay gelayso kalama nasbiso oo kama muuqato in iyadu waxa weye ficilkii marfuuc buu noqonaya waa kalaam bilaabmaya wixii ka horreeyeyna ee maalan xaggii macnaha haayo uma aha oo kale ee waa kalaamkaa bilaabmaya marka ay ibtidaa'iye noqoto ficilka mudaaric ma nasbiso haddii ay gasho oo marida zaydun xataa laa yarjuunahu oo dee waaba dee ma rajaynayaan walaa yarjuunahum bay la macno tahay wey watadkulu liyubtada alkalaamu bacdahu ka qowlika qaama annaasu xataa zaydun qaa'imun oo markaa xataadan waa ibtida ahaanu dee zaydun qaa'imna waa jumlada mubtada iyo khabarka ka kooban waana jumla dee markaa hadalkii un imaka la bilaabanayo fasl wainama lilxasri inamaa waxay u sugnaatay lilxasri inamada way inoo soo horreysay marka waan lafdiga laqba carabkun baan marinayaa sababtuna waxa weeye dee waa tii aynu halkii mafaahiimtii baynu ku soo marray ama mafhuumkii mukhaalafa sheekhu waxoogaa buu kaba soo hadlay xagga bal maalan mafhuumka mukhaalafa iyo dee inamaa waa waxyaalihii marka ismi ama sifo dee saas oo kale adugu waxle inamaa ay gashoy raacdo inay mafhuum leedahay mafhuumkii mukhaalafa kollayna wixii aan markaa odhanaynayna waa nidhi inamaadu dee bal maalan meelaha ay gasho oo kalena waan sheegnay waxaa macnaha xasrigay faa'iidaynaysaa uu yahayna horaan u soo sheegnayoo dee inagama dheeree kolley waa cashar haddii dee bal ciddii soo raacatay aan kaba dheerayn oo ay xusuusan tahay oo halkii mafaahiimtii aan kuba soo marray ama mafhuumkii mukhaalafo markuu inoo tirinayo waxyaaluhu kaba yimaado marka wuxuu kaba cabiray cibaaradan wahuwa markaa xasrigu jamcu shay shaygii oo la ururiyaa la yidhaah fii ma ushiira ilayh waxa la dee xukumkan isagii lagu koobayey waxaan la sheegayay ee dee hadalka uu uba yimi uun xasrintiisa isaga laguba koobo taas baa lagu magacaabaa wanafyuhu markaa anfintiisii bal maalan xukumkii ama waxa uu shaygii kaba cabiraya la anfiyayo ama siwaahu waxaan aan bal maalan la sheegayo aan ahayn ee manduuqa ama madkuurka wixii aan ahayn in lagaba saaro kolle waa cibaaro uun lafdigun baa inagu cusube macnaheeda horaan u soo marrayo waxyaalaha ay keenaysa iyo bal markaa waxay kulansato hadalku inuu nafyiyo isbaat kulansanayo inamaadu ay kuba sugan tahay taas baynu soo ogaanayba wey oo taquulu waxaad odhanaysaa inamaa fi daari zaydun daarta wuxun baaba ku sugan zaydun zayd oo bal maalan imika dee waxa weeyaan khabarkii oo addaar ah ayaa waxa lagu koobayaa oo dee lagu koobay zayd un baa lagula koobay oo bal maalan dee markaas macnuhuna waxa weeye laysa fiiha ay laysa fiiha hayru cid aan isaga ahayn kuma sugno oo cid kaloo ku sugani ma jirto qada qaarkeed haddii la yar kala bedelo la kala horraysiiyo inta badan dee waxa weeyaan kaa maxsuurkay dambaysiiyaanba maxsur aley waxa weeyaan haddii laba idha inamaa zaydun fi daari oo kale taasi imaka waxa weeyaan macnuhu in yar farqi baa u dhaxaynaya oo inamaa fi daari zaydun aqalka waxa ku sugan wuxuun baaba ku sugan keligii weeye oo cid kale aanay laba joogin zayd zayd mooye cid kale kuma sugna laakiin haddii la idhaha inamaa zaydun fi daar zayd baa axwaashiisii oo dhan maxaa lagu kobaya ama la leeyahay meel kale ma joogo meel aan aqalka ahaynuu isaga ku sugaye ma joogo xaaladaasoo kale lama anfiyayo imaka cid kale inay kulaba sugan tahay daartii ku sugan tahay laakiin isagii baa meel aan halkaa ahayn baa laga anfiyaya oo la leeyahay meesha uu jooga waa halkaasun ama tan hore cidda joogtaa gurigii waa isaga un bay noqonaysaa ta hore wainama allahu ilaahu waaxidu ay laa ilaaha ilaa waaxidu adigu waxba ila tahay tan iyada kuma laablaamayo horeyne de waayo halkii uu inoogu soo basiiyey adna wixii aan raacinaya aan raaciyo oo inoo soo horreysay baabu kalaama fi afcaali rasuuli llahi sala allahu alay waslam kolle waqtiga waqtiyaadii dambe ayaan fadhiisanay waanu casharka intan baan saag ku daynaya kolley barrinta anaa u yar baahan waqti baan waqtigaas subaxdii iyo habeenkii baan u yar baahday oo casharku berri insha allahu tacala uu inoo shoog joogaya sabti umaan isu iman doonaa biidn illah baabu lkalaami fi afcaali rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam addaakani baabu bayaani lkalaami bal hadalkii caddayntii weeye iyo balka hadalkii fi afcaali rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay afcaashiisii lagala hadlayay adugu kolley afcaashu waxay qeyb ka yihiin sunnaha rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh haddii la yidhaaho marka uu afcaashiiba dee markaa sunii rasuulkuna waxay ka koobnaanayaan uun afcaashiisii iyo aqwaashiisii iyo taqriiraadkiisii qaybtan kollay inuu inoogu soo horraysiiyeyna ficilkii buu inoo soo horraysiiyey taqriirkana waa inoo raacin doonaa marka dambena aqwaashii ayuu inoogu xigsiin doonaayo sidii dee aan kusoo aragnay waraqaadkii oo kale faslin ay la kala fasliyey ay waxyaalo kale soo dhexgaleen ma jiri doontee way israaci doonaan marka afcaashii rasuulka ilaahay iyo qaybaheeda iyo waxyaalaha dee bal axkaamtooda ay noqonayaan ama waxyaalaha dee lagu xambaarayo umuurahaasa halkan inooguba imanayaan kolleyna waa meel kalaamkeeduba uu iska dheeryahay waxoogaa koobanaan ka raki doono culimmada qaarna waxay ku khaas yeeleenba rasuulka ilaahay afcaashiisan mu'alafaad gaara oo raggii horena kollay may sii badnaynee abushaame imaamkii la odhanayay baaba kaa mid oo mala waxoogaa dee kolley ilaa lixdameeyo safxa way noqonaysaa i lahayo kitaabkiisii waxaa kaloo iyadana nin mucaasir ahay oo dhowaan u dhinto moxamed sulaymaan al ashqar la odhanayay oo waa risaaladiisii doctooraa waasir kaga qaatayna way ahayd afcaalu rasuulilaahi sala allahu calay wasalam kolley kitaab mufiid ah oo laba mujalladah afcaashan rasuulka uun waa risaalo doctoora bay ahayd oo kolley dee baxti ishraafna lahaa kolley nin jaanibkana aada ugu xoog badnaa oo isaguna kolley mushrifkiisana uu ahaa taasna way jirtaa waana kitaab madbuuc oo kolley mufiid oo dee bal marka la eego baabkan iyo kalaamkiisa iyo ka hadalkiisa intaan ognahay ka ugu waasacsan noqonaya uguna mabaaxis badan oo waana markaa ninkan kitaabkan alwaadix fi usuul fiqh iyo le moxamed sulaymaan alashqar nin kaliya walaaliyiin baa jirta cumar sulaymaan alashqar isna shareeca un takhasuskiisu yahay weli nool bal matalan oo haatan dee isba nin weyne ayaa jira laakiin waa moxamed bal marka waxaan leenahay waa meel mu'alifaad gaara leh oo si gaara dee buxuusi kale iyadana marka aan kutub laguma tirinayn laakiin baxii ahayd ee mufradada ahayd ee gaarka ahaydna kolley way tacadudeenba dee a'imadan usuulkuna waa kuwan xayis gaara ama baab gaar ay siiyaan marka wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wa jumlatuhu marka la eego kalaamkan afcaasha rasuulka laga hadlaya khulaasadiisa iyo jumladiisu waxa weeye أن الأفعاaل أفعاaشha رasuulka ilaahi أفعاaشhiisii صaلaوaaت الlahi وaسلaaم عaليه laa تkhlو kama badhnaanayso إma an takuna inay tahay quرbaةa qurbo ujeedadu w wdee uu rasuulka ilaahay ula yimi si uu ilaahay ugu dhowaado ama daaco inay tahay aw laysat biqurbatin ama umuuro caadiya uun ay iskabatoo kollay bashar oo dhanba ka wada dhaca ay la wada yimaadaanoo waa umuurahan ay jibilada kaba cabiraan khilqada iyo dabiicadu waxay keenaysa unoon qurbo ahayn asalkeedu wax looga qasto taas labadaa horta labadaa qayboodun bay noqon oo labadaas kama baxayso fain lam takun qurbatan afcaasha rasuulka ilaahay afcaashiisa salawaat ullaahi wasalaamu calayh haddii aanay ah ee macnaa ujeeddadu ficil rasuulka ilaahay laba yimo uu sameeyey oo taasi haddaanay ahaanin ama afcaashaasi qurbatan qurbo aanay ahayn waxdee daaco loola yimaado ama cibaadaysi iyo taqarub ila allahi subxaanahu watacaala loola yimaado aanay ahayn wadalika kalakli wax cunitaankii weeye wa shurbi wax cabitaankii walubsi xidhashadii wax la xidhanayay walqiyaami kicidii iyo walqucuudi fadhigii umuurahaasoo dhammi waa umuuro jibilo ahaaneed dad oo dhanna ka wada dhexeeya kole ruuxuna kama madhnaanayo inuu wax cunuu waxabo dharna xidho inuu kaco uu fadhiistuu seexdo uu jiifsado umuurahaas waa umuuro dee khilqadan iyo abuurkan iyo jibiladanba ay keenayso haddaba waxyaalaha caynkaasa haddii rasuulka ilaahay ku kaco uu laba yimaado dee kolleyna waa la imanayaaye fahwa ficilka caynkaasi ee kuwa kaba mid ah yadullu wuxuu ina tusayaa daliil u noqonaya cala alibaaxati bannayn ujeeddadu waxani inuu wax mubaaxa yahay oo rasuulka ilaahay hadduu wax cuno bashar oo dhanba waxbay wada cunaan abuurkeennan iyo san laynoo abuurayna way keenaysaayo cunto maba dayn karno markaa taasi dee markan ficil ahaantaa eegno qurbo maaha waa shaygaa jibiladu keentay haddaba in rasuulka ilaahay dee cunitaankiisa hadduu laba yimi ama wixii uu cunay waxayna tusaysaa horta wax mubaaxa inuu yahay taasi waa waxayna tusaysa marka isagiina mubaax buu ahaa innagana inaan la nimaadnaa mubaax buu inoo yahay oo fa huwa yadullu cala alibaaxati sababtuna waxa weeye liannahu laa yuqaru cala alxaraam rasuulkii ilaahay laguma daynayo laguma sugayo shay xaaraamah oo wax xaaraama laguma sugayo bal horta ibaaxadu macnaheedu waxa weeye waa ta aan sheegno macnaa rasuulkii ilaahayna dee ficilkiisa shay macsiyo ama xaaraamana muu samaynayn oo dee cismadii ambiyaaba taalla waxyaalo lagaba roon yahayna dee haddii aan tashriic iyo waxyaalaha iyo loolaba iman iyada nafteeda ee inta badan rasuulka ilaahay ficilkiisa kamay mid ahayn oo iyada balkaa kamay mid ahayn ficilkiisii marka wuxuu wuxuu ina tusayaa haddii dee waxna nisyaan iyo sahwi ama khada waa ku bannaan yahay oo waa ka dhacdaa rusushii ama ambiyadii dee raajixa ma way kaba dhacdaaye haddii waxay sabiil khada uga dhacaan aan toosnayna wax lagu daynayo lagu sugayayna dadkiibaa ku dayanayee ma aho waa lagu baraarujiyaa marka kol hadday arrintu taa tahay wixii uu laba yimi ee uu sameeyey ee afcaasha jibillada ah kaba midi waa shay horta isagana mubaaxu ahaa innagana mubaax buu inooy waa inoo bannaan yahay laakiin dee qurbo ku tacalluqsani ma jirto taas baa macnaha ibaaxaad tahay laakiin kolbaa dee akligii iyo kayfiyadii ay kala dunaanayaan shurbigii iyo kayfiyadii ama lubsigii iyo kayfiyadii ay kala dunaanayaan seexashadii caadiga ahaydadada ay wada seexaynayeen iyo habkii iyo kayfiyadii loo seexanaya marka hadduu arrinkan rasuulka ilaahay la yimi kayfiyo uu badsaday kasoo noqnoqotay ay tahay oo xaggii kayfiyada ay tahay jaanibkaasi itibaac bay yeelanaysaayoo jaanibkaa ibaaxa uun laguma tirinaye dee waa shay inagana laynaga dalbayo inaan kaga dayano marka ibaaxana dhaafsanoo dee sunnaba inoo noqonaya iyada taas noqonaysaa markay kayfiyada noqoto oo bal rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dhinaca midig inuu u jiibsan jiray oo kale inuu midigta ku bilaabi jiray lubsigii iyo waxyaalaha caynkaas oo kale walow cunid ay ku dhex jirto dee cunidii imaka waa sifo ay leedahay iyo xidhashadii marka ay ku jirto waa kayfiye ay leedahay kayfiyadu iyadu itibaac way keentaa iyo ta'asi laakiin waa akliga keliya mujaradka ah iyo sharbiga aan markaynaan macnaha kalena la midicsan ayaa asalkiisu ibaaxa uu inoo faa'iideynaya khadiba halkan wuxuu raximah llahu tacaala kitaabkiisa alfaqih wlmutafaqih ficilka caynkaas aan qurbada ahayn mihaal wuxuu uga soo dhigtaa xadiid dee tirmidiya ay wariyeen oo lafdigiisu ahaa cabdullaahi bnu jacfar ra-aytu rasuula اllahi sala اllahu calayhi wasalama yaakulu lqithaa'a birudab waxaan arkay rasuulkii ilaahay oo alqithaa maxabxab iyo rudab isku cunaya ayaan arkay wa akli wax la cunan weeye dadkuba way cunaanoo taas buu ficilku dee ujeeddadu kuwa cunitaankeedu waa shay mubaaxa oo waxaan haddaanu bannaanayn dee ma cuneenba rasuulkii ilaahay lagumana daayeen marka waa taas laakiin wuxuu hadal yaroo qiimo badan buu raaciyaa kitaabkiisa wuxuu idhaha taasi haba jirto afcaashiisa aan qurbada ahansa akli iyo shurbi iyo ibaaxowna laguma tiriye haddana markay axaadiid ahaan inoogu timaado umuurahaas rasuulka ilaahay laynooga soo naqliya kutubta ay noogu sugan tahay dee wuxuu leeyahay sunno rasuulka ilaahay lagaba wariyey oo ka madhan faa-iido kale oo intaa dhaafsan ama fawaa-id xadiidkani uynan ka faa-iidaysan oon kaba qaadanaynaa ma jirto ilaha xadiidkan buu deeta soo qaatay ra-aytu rasuul allahi sala allahu calay wasalam yaakulu lqithaa birudabo bal walow deetani akligaa yahay shaygana aan la odhan ahayn rudaboo la cuno iyo qifo la cuno iyobaa sunno ah iyo taas aan la odhan ahayn ama iyagoo layskuba cuno walow haddana faa'iido dibiyoonu isagu sheegin dee culimmadu ay usoo naqliyaan oo taasna ay faa'iido kaleo ay kaa soo naqliyaan u jirto ayaa wuxu ihi hadda xadiidka naftiisu ee wuxuu yidhi fawaa'id kale ayaan kaba qaadanaynaa oo intaa inoo dhaafsanoo wuxuu yidhaahaa bal maalan dee waxaa jirta qowm dadkaa maray dariiqaa zuhdiga iyo salaaxa oo kale oo yidhi ruuxu de uma habboona inuu wuxuu dee tafakuh ahaan waa faakahaysi iyo taladud uu cunayo inuu cuno uma banaano waa inuu xaajo iyo baahi iyo sadar ranaq iyo wuxuu naftiisa ku celinayo in cuntadiisu ay noqotee adraaxaysi iyo faakahaysi iyo taladud inuu wuxuu cunaa uma banaana wuxuu leeyahay taas xadiidkiibaa radin qoomkaa ugu sugan tahay oo rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh ee umuurahan tafakuha loola yimaado hayaabuu isku cunayo alqitha warudabo tafakuh iyo taladud bay noocan noqon faakahaysi bay noconaysaa noqonaysaa ma ahana wax loola yimi se duro noqoo taa qowlkoodii bay radin ugu sugantahay waa faa'iido intan imika laynoo sheegaya baabka usuulka inoo dhaafsano xadiidkii aan kaba faa'iidaysanayno wuxuu yihi qoom kalo kuwaa kaba mida ayaa yidhi ruuxii uma banaana ama uma haboona inuu laba nooc oo cunto ama laba lown iyo laba wax shay oo kasaba idaam noqon lahaa wax kale la raacsado wixii dee idaam u noqda in la israaciyo mar keliya la israaciya taase dee hadduu waynu mid uun kuba gaabsado qoladiina radin baa ugu sugan oo rasuulkii ilaahay dee uu kulmiyey qisa oo dee gaar ahaantiisa lown ah iyo rudab oo isna lown labaad oo dee isaguna waxaa tafakuha loolaba yimi cuntana labaad noqdo ah gees kalena mid kastaba la odhan karo dee idaam oo waaba dee sunniha inooguba timi iyadoo kasar dee adag oo dee markaa khubsiya wixii idaamka u noqday midharti maraama ay tahay iyadna idaam noqon karaa rasuulka ilahi baa jamciye laba lown buu jamciyey laba nooc buu mar keliya wada cunay oo kale taasna qowmkaas ayay radinuntago ujeedada waxaan uga jeedaa axaadiidii walow dee ficilkii rasuulkee noocaasa aan leenahay ibaaxaan ka qaadanaynaa haddana markaa xadiid ahaan laynoo soo naqliyo ibaaxadaa wax dhaafsan oo fawaa'id kale ah oo xadiidkii aan ka qaadanayno fawaa'ida ayuu yeelanayaa oo markaa lama odhanayo wuxuuba hadduu arrintiisa ay tahay waa ibaaxun baan kama faa'iidaysanaa wax kale kama faa'iidaysanayno maxaa sunno looga dhigay maxaa loo soo naqlinaya laynoogu soo naqlinaya kutubtii markaas ay qayb dhan ee axaadiidtii kuwa soo aroortay ay u noqonaysaa bal waxaan leeyahay waa shay aad u muhiim oo kitaabkiisa alfaqih walmutafaqih buu kuba yidhaa taas iyadu waa mid cibaaradan sheekhu yidhi liannahu laa yuqaru cala alxaraam kitaabkiisa kale ama sharaxiisan wuxuu intuu qowl soo naqliyey in qolooyin yidhi asal ahaan khada u kuma banaana rususha marka la eego iyo dee ambiyadii kuma banaana ayuu qowl labaadna soo naqliyey oo ah in dee khada io aan lagu sugahayn khada waa ka dhici karaa laakiin laguma sugayo cibaarada maxaa waxaan uga jeedaa xaggaa wuxuu kaba cabiray liannahu laa yuqaru cala alkhada laguma daynayo laguma sugayo haddii wax calaa sabiili alkhada uga dhaco calaa sabiili sahwi walgafla ugaba dhaco waxaan dee markaa aan wixii imika halkan aan lahayn ibaaxu inoo tilmaamaya aan ahayn taas laguma daayo mar dambe waa lagu baraarujiyay markaa shaygii kaba dhaco in lagu baraarujinay sidii lagu daayay macnaha waa shay mubaaxaun marka kul cibaarada uu kaba cabiray baababkaa kale kuwa kalena kaba cabiraan liannahu laa yuqaru cala alkhada ayaa ka toosan ama ka haroonaydba cibaaradan maanta uu ka cabiray liannahu laa yuqaru cala alxaraam oo xaraam iyo dee khada farqiba udhexeeyo khada wuxuu leeyahay khada waa ka dhacaa way sameeyaan ambiyadu laakiin wixii awqaadda qaarkeed si laguma daayo wixii dee wax dee si aanay tashriic u noqon taasi uga iman laguma daayo ama dee cibaaro khada iyo aanada ruuxu u qastin oon halkaa dembi lahayn iyo xaaraan baa ka dhacaysa laakiin laguma sugayo farqi weyn baa udhexeeyo markaa waxaa roonaydba ee cibaaradiisa kale ah liannahu laa yuqaru cala alkhada badala laa yuqaru cala alxaraam xaraam marka way ka dhacaysaa xaraam inay sameeyaan laakiin laguma daynayo cibaara ayay tani keenaysaa kulli maqsuudkiisuna waa taa kale bal taasi iyadu waa qaybta hore oo ah wixii ibaaxaynay noo faa'iideynayaan amidna kitaabkiisa axkaam in la isku waafaqsanya ama itifaaq buu soo naqliyaa walow baqlaani qowm usuuliyiinta ka soo naqliyo inay xataa sunnataasi keenayso waana khazaali suu manquulkiisa kusoo naqliyo qowm ka soo naqliya wain kaana hadduu yahay bal taana halkaa ku dhaafan wain kaana hadduu yahay ficilku qurbatan qurbo uu yahay ujeedadu ficilkan rasuulkii ilaahay la yimi waa wax daaco ah ee waxaa jibilo iyo abuur ahaan un dadku ay ula yimaadaan ee caadadu ay keenaysa ma aha lam yaqufkaasna kama marhnaanayo min halaathati awjuhin saddex qaybood oo kollay kaasi isaguna saddex buu u kala baxayaa saddex weji kama marhnaanaya saddexdaa weji mid ka miduu noqon axaduhaa awjuhdaa mid ahaani waa kii koobaad an yafcala kalay dee rasuulka ilaahi baan kaba hadlaynaa waxba inaan dee halkan majuulaysanaa uma sii baahninba an yafcala inuu sameeyo weeye rasuulka ilaahay ficilkaas inay waxa weeyaan ficilkii rasuulka ilaahay baan ka hadlaynay ay bayaanan caddayn ligayrihi kayrkii uu caddaynayo oo shay mujmala oo soo arooray oo nas mujmalaaba yimi qur'aankii kuba yimi wax laysfaray oo qur'aankii kuba suganoo laakiin aan kayfiyadii iyo sifadiisii laysu caddayn kiibaa rasuulkii ilaahay sameeyey maalan waa salaadii oo kale salaada oga ayaa timi rasuulkii ilaahay baa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ficilkiisii inoogu caddeeyey isagoo salluu kamaa ra'aytumuunii usalliina yidhi cibaaradaa salluu kamaa ra'aytumuunii usalli waa qowle iyada qowlkaasaa bayaan oo w aqiimu salaata lama odhanayo dee tukada uun mooyaan weliba sa ay ugu arkaysaan mooyaane intaa tafsiili kuma sugna wuxuu ixaaleeyey bayaankii ficilkii rasuulkii ilaahay baa bayaankii yahay xajkii baa kaba mida uu lahaana litaahuduu canii manaasikakum sakadiiyo soomkii waa acmaalaha eeg waxyaalaha layna faray ee qur-aankii yimi iyagoo mujmala rasuulkii ilaahayna ficilkiisii ku caddeeyey kaas waa mid ayuu noqono fa xukmuhu markaa kaa xukumkiisu horta waa qurbaba de waaba daaca laakiin waa maxaa xukumkiisu noqonayaa mawaajiba ma sunna iyada mubaax ma ahayn ee labadaasaa meeshii inoo imanaya fa xukmuhu kaa xukumkiisu uu rasuulka ilaahay bayaanan ligayrihi u sameeyey ma'khuudun waxaa laga qaadanayaa min almubayani kii la cadaynayey mubayan waa ism mafcuul waa saa inoo xarakaysanba waa kan la cadaynayo ayuunbaa xukunkiisa loo qaadanaya ujeedadu hadduu rasuulka ilaahay ficilkiisii wax ku caddeeyey waxa uu caddaynayaa la eegi maxaa xukunkiisu ahaa ayaa la odhan fain kaana hadduu yahay almubayanu sida xajkan iyo soomkan iyo kan la cadaynayaa waajiban waajib hadduu yahay oo wax dadkii lagu waajibiye uu yahay kaana albayaanu bayaanku wax kale maaha waa tafsiir tafsiirkuna wixii la fasiraya cayntiisii buu noqonaya marka bayaankan rasuulkii ilaahay uu laba yimie ficilkiisa muxuu noqonayaa waajiban waajib buu isaguna noqon oo dee taa afcaasha wujuub baan ka qaadanaynaa wain kaana hadduu yahay waa maxay waa almubayan oo ismiga kaanaad waa almubayankii waa kaa la cadaynaya hadduu yahay nadban sunne oo wax maalan laysfaro calaa sabiili nadbi laysu faro laakiin aan laynoo cadayn sifadii iyo kayfiyadii rasuulka ilaahayna uu salawaatullaahi wasalaamu caleyh ficilkiisa inoogu caddeeyo markaa kaana wuxuu noqonayaa albayaanu ficilka rasuulkee dee waxaa tabyiinka u ah ama tafsiirka u ah sunnaha marka hore ahaa nadban isna sunnuun buu noqonaya bal labada xaaluu noqon laakiin dee bal maalan oo ujeedadu waxa weeye kol hadduu ficilkani bayaan wax mujmala oo qur-aankii inoogu yimi uu u yahay bayaankaas wuxuu kolba waxaa la cadaynayo ee mubayankaa xukumka uu leeyahy unbuu ficilkina yeelanaya waana hadal dhantaas marka wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wayucrafu waa la garanayaa biannahu waa ficilkan rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh bayaanun inuu bayaan u yahay lidalika waa kaa mubayankee mujmalka ahaa ina wuxuu ihi an yafcala bayaanan ligayrih waa kayrkaa maanta mubayanka noqday ee la cadaynayo ee markii hore mujmalka ahaa inuu bayaan u yahay seen ku garanaynaa oo imaka ficilkan uu la yimi uu cadaynayo markaa waxaa mujmalkaa uu bayaan u yahay waxaa lagu garan bian yusarixa inuu caddeeyo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh biannahu ficilkiisani bayaanun lidalika inuu caddayntaa u yahay oo bal maalan salaadiiba isagaa caddeeyey oo muxuu yidhi markuu ficli salluu kamaa ra'aytumuni usalli ujeedadu waa aqimu salaata dii weytani bayaan u tahay khuduu canii manaasikakum xajkii laydin faray iga qaata waxa lagaga qaadanayna hadal may ahayn dee hadallaba ha jireeni laakiin ficilkiisii uu lahaa ku dayd oo arka ayay ahayd san u samaynayo haddaba isagoo caddeeya ficilkiisani inuu bayaan u yahay lidalika waa madkuurkaasoo ah wixii mubayanka ahaa taa waa lagu gartaa waa mid maalan aw yuclama amase in la ogaado dee ante bian yusarixa tii baan waxa weeye kollay ku cadfanayaa oo markaas saas daraaddeed baan laam xarafka isaga nas am ficilka isaga nasbiye amase aw yuclama in la ogaado oo waa wixii kale lagu garanaya wayucrafu biannahu bayaanun lidalika bian yusarixa biannahu aw yuclama amase in la ogaado inuu ka war helo inagu fi lqur'aani qur'aanka dhexdiisa aayatan aayad mujmalatan mujmala oo qur'aankiibaa waxa ku sugan aayad mujmala wa taftaqiru waxaanay u baahantahay ila lbayaani bayaan bay u baahantahay aayaddaasi walam yadar mana muuqan oo bayaanuhaa aayaddaa wixii caddaynayay bilqowli qowl kumuu muuqan oo wax qowloo aayaddaa inoo caddaynaya ma hayno fa yuclamu markaa waxaa la ogaanayaa oo arrinkaas aan ku ogaanaynaa ana hada alficla ficilkani bayaanu laha aayaddaa inuu bayaan u yahay kollay fiqradu saa ay tahay fiqradan fa xukmu laga bilaabo ilaa halkaa ugu dambaysa samcaani kitaabkiisa qawaadicun adila sideeda ugu soo arooriyaa saadee kale khadiibba waayo waa laba kitaaban horeba usoo sheegay kitaabkan inay la cibaaro yihiin kollay kitaabkan aad moodo kitaabka asalkaa inuu yahay yaan dee meelo aanay caddaynba ama inta badanin qawaadicul adila haddaba halkan waxaa kusoo arortay walow dabacaadkii aan haynay ay deesani wada taalo walow dee yuclamu iyo naclamu bedel waxba dhib ma lahayn nun iyo ya halkaa isbedeshaase laftiisaaye halkan uga jeeda wataftaqiru ila lbayaani daas baan wowdu jirin qawaadicu ladila oo hadalku markaas suu isu raacaya wuxuu noqonaya aw amase yuclamu inyuclama in la ogaado ayaa lagu garan oo taas fi lqur'aani qur-aankii lagu ogaado lagu ogyahay aayatun mujmalatun aayadaasoo taftaqiro dee nactigii aayadii bay noqon waa jumladani sifay dhici wowdana markaas muu dhigan isagu nuskho keliyaan arkay oo nusakdan kitaabka ka mida ee dee matnigiisoo iyaduna aan taa lahayn laakiin nuskhooyin kale oon arkay oo dhowr ahaa iyagu wowdu way la socotay kollay marka la eega laqba ahaan iyo siyaaq ahaanna sa ansabkee fiicnaan lahayn waa iyadoo wowdu aanay jirinoo aayad baa la arkaya aan ka helaynaa qur-aankii mujmalo ah aayadaasoo taftaqiru ilalbayaani u baahan in la caddeeyo oo bayaan u baahan walam yatar mana muuqan oo bayaanuha bilqowli qowlna ma hayno inoo caddeeye wax kaloo inoo caddeeye ma hayno ficilkan ubaa meeshii yaal qowl inoo caddeeye ma jirto aayaddu bayaan bay u baahan tahay ficilkii rasuulka ilaahina waan aragnay markaa taasna waa xaalada labaad oo fa yuclamu waxaa la ogaanayaa ana hada alficla bayaanu laha oo arrinkaasa waxaan ku ogaanaynaa ficilkani inuu bayaan aayadii u yahay labada meeloodna qawaadicadna nuun baa dhacday aw naclama iyo fa naclamu bal taasna waa midoo bal kii koowaad muxuu inooga dhigay haddii mujmal qur-aankii inoogu sugani uu jiro rasuulkii ilaahayna isagoo dee arrinkaa fulinaya ama mujmaalkaas iyo waxyaalahaas fasiraya uu ficil la yimaado mujmalkii waafaqsan ficilkiisaasi bayaan buu noqonayaa horta markaa kol hadduu bayaan yahayna kolba waxaa mujmalkaa xukumkii uu lahaa unbaa ficilkanna yeelanaya sida dee inuu bayaan yahay ku garanina waa kaa inoo sheegay wathani ka labaad oo waa imaka wejkii labaadne laa in lam yaqlu min alaaati awjuh buu yihi an yafcala rasuulka ilaahay inuu sameeyo weeyo ficil imtihaalan hogaansan uu u hogaansamayo liamrin amar baa yimi fulin uu amarkii fulinayo oo uu hogaansamayo ayuu ficil la yimi fa yuctabaru markaa waa la fiirin oo aydan ficilkaas waxaa loo fiirin bilamri amarkiibaa lagu fiirin oo bal amarkiibaa lala fiirinaya lagu eegaya ama lagala xukum dhigaya fain kaana hadduu amarkaasi cala lwujuubi waajibnimo amarkaasi calaa sabiili lwujuub uu yimi calimnaa waxaan garanaynaan ogaanaynaa anahu rasuulkii ilaahay facala inuu sameeyey waajiban wax waajiba inuu sameeyeyna amarkii buu fulinaye wain kaana nadban hadduu yahay sunne oo amarkaasi sunno uu ahaana calimnaa waxaan ogaanaynaa annahu rasuulkii ilaahay facala inuu sameeyey nadban sunne oo arrinka labaaduu inoo sheegayna waxa weeye haddii meeshii amar soo fuluu ilaahay xaggiisa ka soo fulo rasuulka ilaahayna amarkii uu fuliyo ficilkiisaasi horta wuxuu bayaan dee markaa uu yahay ficilkiisaas uu la yimi waa amarka fulintiisii